أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera kun ruux ayaa cudurka eboolaa ugu dhimatay dalalka yuganda iyo kongo ee qaaradda afrika warbaahinta kenya ayaa daabacday in gaalada caalamka ay walaac xooggan ka muujinayaan howlgallada mujaahidiinta ee dhulalka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ururka midooda afrika ayaa sheegay inay si dhab ah u qaateen go'aankii maraykanku ku joojiyey saadsiinta ciidamada kufaarta afrikaanta sacuudiga ayaa duqaymo ka geystay magaalada alxudayda oo ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay hub fara badan ku daadguraynayso magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga bay ayaa martigelisay xaflad lagu daafurayey mashruuca dhiraynta degmadaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ganacsatada ee magaalada buurdhuxunle يا نصر أجدادي عودي بأجدادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaal shalay subax ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday ubka noocyadiisa kala duwan dagaalka kadib askarta kenyaatiga ayaa isku dayay inay bannaanka uga soo baxaan xerada oo roondo ay ka sameeyaan ay sameeyaan balse waxay miino la kacday gaari tow ah oo goobta ku gubtay waxaana halaagsamay askartii kufaarta kenya ee towga la socday bakhtigu waa shan askari oo kenyaati ah dhaawacuna waa saddex askari oo kenyaati ah gubashaduna waa gaari tow ah sidoo kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada carabiya ee ka tirsan gobolka mandheera dhaawacu waa saddex askari oo kufaarta kenya ah sidoo kale mujaahidiintu waxay weerareen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka finow ee hoostaga degmada lafey ee isla gobolka mandheera kun ruux ayaa cudurka eboola ugu dhimatay dalalka yuganda iyo kongo ee qaaradda afrika sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed dalal dhacadbariga afrika waxaa weli faraba'an ku hayo cudurka ebola waxaana dalalkaas kaalinta koowaad kaga jira jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo iyadoo lasoo warinayo in tirada dadka uu cudurkan ku dilay kongo iyo uganda ay kor u dhaaftay kun ruuxa kongo waxaa sare u kacay tirada dadka u dhintay cudurka ebola iyadoo tirakoob ka soo baxay hay-adda sheegata caafimaadka adduunka iyo xukuumadda dalkaas lagu sheegay in tirada dadka u dhintay xanuunkan ay gaartay sagaal boqol sagaashan iyo sagaal ruuxa waxaa intaa dheer oo ay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo shaacisay in sidoo kale sare u kacday tirada dadka uu soo dhitay cudurkan taasoo hadda maraysa in ka badan laba kun afar boqol toddobaatan iyo afar ruuxa dalka uganda waxaa tirakoobka ka soo baxay hay-adda sheegata caafimaadka adduunka lagu xusay in cudurka eboolo uu gudaha dalkaas ku dilay ugu yaraan laba ruuxa halka lasoo diiwaangeliyey labaatan ruux oo uu xanuunka soo dhitay tirakoobkan ayaa sidoo kale tibaaxay in konta kiisano ee lasoo dhaafay uu cudurka eboolo qaaradda afrika ku dilay in ka badan shan iyo toban kun oo ruux mahadsanid marwan warbaahinta kenya ayaa daabacday in gaalada caalamka ay walaac xoogan ka muujinayaan howlgallada mujaahidiinta ee dhulalka ku hoos jira gubaysiga kufaarta kenya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya warbaahinta kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay walaaca xooggan ee ka dhashay weerarada ay geesyada towxiidka ee mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gudaha dhulka muslimiinta ee ku hoos jiray gumaysiga dowladda saliibiyadda ee kenya warbaahinta kenya ayaa sheegtay in rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay fiidnimadii jamcihii weerar iskudubaridan ka fuliyeen laba magaalo oo ku yaala deegaanka lafey ee gobolka mandheera oo ka mida dhulka ay kenya xoogga ku haysato warbaahintu waxay ka dhawaajisay in weeraradani ay abuureen cabsi iyo argagax aad u xooggan oo la soo darsay saliibiyiinta waxayna warbaahinta ay carabowday in geesyada towxiidka ee fuliyey weeraradaasi ay ahaayeen rag aad u hubaysan qaar ka mida dadka deegaanka oo warbaahintan ay soo xigatay ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas xooggan oo la isweydaarsanayo iyadoo warbaahintu ay qirtay in weeraradan ay sare u qaadeen walaacyada amniih ee dul hoganaya ciidamada kenya ee ku sugan deegaanadaas warbaahinta kenya ayaa sheegtay in mujaahidiinta ay sii laba jibaareen weerarada ay ka fulinayaan dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya islamarkaana isbuucyadii ugu dambeeyey oo keliya ay aaggaasi ka dhaceen dhowr weerar oo ay isku fara saareen mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada kenya fiidkii habeen hore ayay ahayd markii geesyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen xere ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka shiikh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera weerarkan ayaa waxaa ku baktiyey ugu yaraan shan askari oo ka tirsanaa ciidamada kenya halka saddex askari oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari tow-aho askartani ay saarnaayeen ay miina la kacday islamarkaana uu halkaasi ku basbeelay mahadsanid abuuxasaan ururka midooda afrika ayaa sheegay in ay si dhab ah u qaateen go-aankii maraykanku ku joojiyey isgaasiinta ciidamada kufaarta afrikaanta waa kan mar kale walaalkeen marwaan moxamed magaalada adisababa ee caasimada wadanka itoobiya waxaa ka furmay shir uu soo qaban qaabiyey ururgaaleedka midooda afrika kaas oo diiradda lagu saarayo xaalada kala guurka ah ee soomaaliya iyo sida laga yeelayo ciidamada kufaarta afrikaanta ee wajahaya xaaladda dhaqaale xumo wafdi u badan saraakiil ciidan oo ka socda kooxda riddada ayaa shirka ka qaybgelaya sida ay faafisay warbaahinta itoobiya guddoomiyaha ururka midooda afrika ayaa ugu baaqay kooxda riddada inay xubno ku yeelato guddi loogu magacdariyay isbahaysiga difaaca bariga afrika oo ay gadaal ka riixayaan itoobiya iyo kenya taliya ku-xigeenka ciidanka kooxda riddada oo shirka aadisabaaba ka qaybgelaya ayaa ku calaacalay in haddii ciidamada kufaarta afrikaanta ay soomaaliya ka baxaan ay suuragal tahay in mujaahidiinta al-shabaab ay dal kala wareegaan ururka midooda afrika oo ka walaacsan go-aankii maraykanka ee dhaqaalaha looga jariyay ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan ayaa ku guurdaraystay inuu helo dowlado ama ururo sii wada taakulada dhanka saadka ah ee afrikaanta soomaaliya ku sugan arrinkaas oo keenay in aadisabaaba ay ka dhacaan kulamo tirabeel ah balse weli aan wax natiijo ah kasoo bixin maxamuud cali yuusuf oo ah madaxa ugu sarreeya ururka a u ayaa xubnaha golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika u sheegay inay si dhab ah u qaateen go-aanka maraykanka isagoo golaha ugu baaqay inuu diyaariyo qorshe looga baaqsan karo waxa ugu yeeray halista weyn ee soomaaliya kasoo food leh sacuudiga ayaa duqeymo ka geystay magaalada al-xudeyda oo ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba warbaahinta ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ah ayaa sheegay in ciidamada nidaamka daaqoodka al sacuud ay duqeymo cirka ah ku qaadeen magaalada dekedda leh ee al-xudeyda oo dhacda galbeedka dalka yemen siday wararku sheegayaan duqeymuhu waxay beegsadeen xarumo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta dowladda ee magaalada al-xudeyda sidoo kale waxaa la weeraray jasiiradda kamarahan ee ku taala badda cas dhanka kale isbahaysiga uu hogaamiyo nidaamka daaqoodka al sacuud ayaa xaqiijiyey inuu fuliyey weeraro uu ku bartilmaameedsaday goobo militari oo ay leeyihiin xuutiyiinta balse isbahaysigu waxa uu sheegay in aan la beegsan dekedda al-xudeyda islamarkaana dekedaha yemen ay weli u furan yihiin isu socodka maraakiibta weeraradan waxay yimaadeen markii xuutiyiintu ay sheegteen inay weerareen laba markab oo shidaal oo sacuudigu leeyahay taasoo ay keentay inay ku dhawaaqeen waxay ugu yeereen xanimaad badeed oo ka dhan ah maraakiibta la xiriirta sacuudiga ee maraya badda cas mas-uuliyiinta xuutiyiinta ayaa ku hanjabay in duqeymahan ay sii kordhin doonaan colaadda halka falanqeeyaashu ay ka digayaan in xiisaddan ay dib u horin karto dagaalka yemen iyadoo sidoo kale khatar gelinaysa ammaanka maraakiibta ganacsiga ee badda cas iyo marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab mahadsanid abuusheyba maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay hub fara badan ku daadgureynayso magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen saadiq muumin wasiir ku-xigeenka amniga maamul goboleedka ashahaada la dirirka ah ee puntland murtad cabdiraxmaan dujaana ayaa wareysi uu bixinayay kaga hadlay abaabulka kooxda ridada ay ka wado oo deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka mudug wasiir ku-xigeenkan ayaa kooxda ridada ku eedeeyey in ay hub soo geliyeen gobolka mudug ayna doonayaan sida uu hadalka u dhigay inay ku qalqalgeliso amniga deegaanada maamulkaasi isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in hubka si gaar ah loo soo geliyey magaalada gaalkacayo wuxuuna intaasi ku daray in ay soo bandhigi doonaan hubkaasi baryahan dambe dowladda wakhtigeedu dhammaaday ayaa waxay ka wadeen runtii arrimo xaalad abuur baa laga waday marar badan bayna miidiyaha u dhawaaqeen inay puntland ciidamana ku dhex samaysanayaan maleeshiyaad ay dhaheen mushaar baa siinaynaana meelay soo taagtaageen laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa in dowladda wakhtigeedu dhammaaday haddeer ay gaalkacyo ay ku soo daabulayso hub la rabo runtii dadka reer gaalkacyo in lagu khalkhalgeliyo hadda annaguna waa isdifaacaynaa xogtaasna waa xog aan hay-adaha iyaga amniga ka helay oo sugan oo diyaaradaha hub lagu keenay oo aan qarsoonayn oo la rabo in lagu dhibaateeyo ama lagu khalkhalgeliyo amniga gaalkacyo runtii waana natiijadii hadda xasan iyo xamsa iyo dadka ka hoos shaqeeya baryahanba ay ku taamayeen iyo waxyaalihii hadda ay sameynayeen oo maleeshiyaadka ay qabaaisha ka qorayeen intaba laakiin annagu hadda cidda nala dagaalamaysa oo hubkan meesha kusoo daldalaysana waa naqaanaa waa nimankaas xilligoodu dhammaatay xamsa iyo ciddii shaqada uga hooseysa oo runtii dad badan oo gobolkan u dhashay oo iyagana foodsaar looga soo dhigay baa jira inay nabadgelyo xumo gaalkacyo ay ka abuuraan nagu waa isdifaacaynaa runtii sida muuqatana dowladihii xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxa ugu ka dambeeya waa jubbaland iyo puntland duulaanka qaawan baana hadda lagu soo qaadayaa waxaan moognahayna maahan waana mid arrinta ka dhalata ama waxa ka dhasha mas-uuliyaddeed ay qaadan doonto runtii dowladda wakhtigeedu dhammaaday hubka hadda annaga hadda naloo sheegay oo soo galay magaalada waa hubkii ay turkigu bixisay dadka loo soo adeegsadayna waa naqaanaa marka waxaan rajeynaya inay kala kulmi doonaan hadday isku dayaan khalkhalgelin amni gaalkacyo waxaysan mahadin doonin oo diyaaradaha hubka lagu keenay inay dhaawacyo ku qaadan doonaan arrinta uu ka dhawaajiyey wasiir ku-xigeenka amniga maamul goboleedka ashahaadala dirirka ah ee puntland ayaa kusoo beegmaya xilli dagaalo culus oo ka dhacay gobolka bari looga itaal roonaaday ee maleeshiyaad taabacsan kooxda ridada iyadoona maamulka siciid deni sheegay inuu gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkaas oo ka dhacay deegaanka laag ee hoostaga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari mahadsanid saadaq degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga bay ayaa martigelisay xaflad lagu daafurayey mashruuca dhiraynta ee degmadaasi waxaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman waxay ahayd munaasabad nowci ah oo agaasinkeeda uu lahaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay laguna qabtay bartamaha degmada buulafulay gaar ahaan agagaarka argada taasoo ujeedkeedu u ahaa mashruuc lagu dhiraynayo magaalada mashruucan waxaa fulinayay maamulka islaamiga ee degmada buulafulay isaga oo kaashanaya guddi gaar ah oo loo xilsaaray dhirinta magaalada munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo odayaasha dhaqanka ganacsato bahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo muujiyey taageeradooda ku aadan muhiimadda ay leedahay baarista iyo daryeelka dhirta inta ay socotay munaasabadda waxaa la soo bandhigay boorar iyo halkudhigyo wacyigelin ah oo dhiirigelinaya beerista iyo ilaalinta dhirta si kor loogu qaado bilicda magaalada iyo ilaalinta deegaanka ka qaybgalayaashu waxay bulshada ugu baaqeen inay si joogta uga qayb qaataan beerista iyo daryeelka dhirta iyagoo xusay in deegaanka cagaaran uu door muhiima ka qaato hagaajinta nolosha bulshada iyo qurxinta magaalada sheekhul waalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxa uu sheekha uu ka hadlay mowduuc muhiim ah oo ku aadan muhiimadda mashruucan iyo fawaa'idda ugu jirta dadka muslimiinta waa barnaamij oo ay ku tusayso dowladnimada waa barnaamij nowci ah oo mithaali ah weeye sideebaa ummaddu uga faa'iidaysaa ummaddu waxay uga faa'iidaysaa dhirtaas oo la beeray fawaa'id fara badan baa ummadda ugu jirta awalan mirahoodii bay guranayaan ajar bay ka helayaan soo ma jeedid waa la harsanayaa hoostiisa waxa intaa kuu sii dheer dhirta magaalada marka lagu beero roobka markuu yimaado ciiddii roobku qaadi lahaa dhirtii way celinaysaa soo ma jeedid mujtamacii mirihii ka soo gacay ay ka faa'iidaysanayaan geedo waxtar leh weliba oo miro leh waa la harsanayaa xayawaankii cuna xataa ajar baa looga helayaa wax intaa kaaga daran oksijiinka ayuu u soo jiidayaa magaalada soo ma jeedid waa bilicda magaalada ayuu qayb kaga qaadanayaa dabaysha daran oo guryaha jiinqadaha ka qaadaya oo dhan dabaylihii buu ka difaacayaa soo ma jeedid fawaa'id fara badan ayay leedahay oo aan la soo koobi karin mujtamaca uu leeyahay sheekh ibraahim maxamed saalax waxa uu ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay munaasabadda dhireynta buula fullay waxa uu ku dheeraaday ka hadalka dhirta iyo faa'iidadeeda isagoona talooyin dhaxalgala u jeediyay reer buula fullay may kala taliyee tanfursudu ilaahayan inshaani hareed maylara geedwel jidmajiifasolar geedoybanan inshaani waanu bannaanka yaalan anabtatiidanko ahamadan askabilaaw gurigey haafadda insha allah wali galabtuunka bilaaw insha allahu ta'aala mayba anaba askabilaawo insha allahu ta'aala galabtumay fada inay dinteedayba kabilaawo geedowu inti dharaaranyo inigaado idajey tan kala mayn lahaa soomaalida may haysadee soomaaliya may siin haysatee walarow alghaswul fikri man ininka sheekay jiray timarlankii abuur leedan sano toddobaatan sano sugee walaraay toddobaatan sano hoo la sug walaqaasan wala jira mee beenlew haddii toddobaatan sano la sugoon ajarba kiin dareera may koo hadlaawiyaad umud may buwaa umud jirta umud bii'idii ilaalsatiiwu soomaalida may lahaasi guud ahaan dhulkin ilaalsada bii'idin ilaalsada dhuhluun la jaro waxay dhaafay deegaamada la xaalufiyo hal dhaafay ilaahaygu dal wanaagsan ilaahayna si geedale waa ilaahayna si insha allahu tacaala magaalooyinkaanana amirneen taasaan lahaa soomaaliya ka faa'iidaysa nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa dhankiisa aad u soo dhoweeyey howshan adag ee uu istaagay maamulka wilaayada islaamiga ee baay waxaan u aragnaa waa fikir saliim ah waa fikir maasha allah oo dhali doono waa fikir insha allahu tacaala iddii ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey bani'aadanka kale oo wixii naga dambeeyey ee ay u caayi doonaan ciddii soo fikirtay ama ciddii qabatana ajar adduunya aakhira ay ka helayso waayo dhirtu waa nolosha noolaha noolaha oo dhan bay nolol u tahay waxay leedahay wax loo yaqaano afka qalaad ama lagu yidhaahdo atraction waxa la yidhaahdo ama soo jiidasho neecawga iyo roobka waxaas oo dhan bay soo jiiddaa dabeesha iyo qoraxday celisaa nabaadguurkay dhulka ka celisaa dhulka maxaa macaadantiisa ayay u qabataa maasha allah waa xoolaha ayay nolol u tahay dadka nolol u tahay guryaha lagu dhisaa wax walba marna geedka lagama maarmo maadaama aan laga maarmaynin geedkii insha allahu tacaala beeriddiisana waxay noqotay wax walba muhiima mid ka muhiimsan ayay noqotay sidaas darteed odayaasha haddaan nahay waxaan u aragnaa mashruucgaas waa mashruuc barakaysan mubaarak ah waan mubaarakaynanaa waana ka qiib qaadan doonaa insha allahu tacaala inaan isku dayno mid iyo laba iyo saddex waxaan ahayn oo badan kadib khudbadihii iyo talooyinkii laga jeediyey munaasabadda waxaa si rasmiya loo gudagalay qaybinta geedaha ay wilaayada islaamiga ah ee baay ugu talagashay in loo qaybiyo ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si ay uga qayb qaataan ballaarinta dhirta iyo qurxinta magaalada waxaan soo gaarnay biidni illaahi ilbaari geedihii in aan qaybinno una qaybinno ganacsatada magaalada nin kasta iyo geedkiisa gacanta laga saaro sida uu maaragtay u tallaalo ama u daryeelo biidni illaahi tacaala iyadoo muraaqabadii walaayada iyo korjoogtadiiba ay diyaar u tahay guddigii gaarka ahaa ee loo xil saaray biidni illaahi ilbaari hadduu ilaahay qadaro ilaahayna wuu noo suuragelinayaa insha allahu inay noo tamaam noqoto sidii aan doonnay biidni illaahi ilbaari waxaan kula talinayaa dhammaan guud ahaan muslimiinta in ay geedaha tallaalaan geed kasta oo tallaasho waa nolosha weeyaan qaar ka mid ah ganacsatadii iyo xubnihii bulshada ee loo qeybiyey geedaha ayaa muujiyey siday ugu faraxsan yihiin mashruucan iyaga oo ballanqaaday inay ilaalin doonaan oo ay daryeeli doonaan geedaha la siiyey magacayga waxaa la yidhahdaa hadan moxamed nuura ku magac dheer fanax waxaan joogaa degmada buula fullaay maxaa ka mid tahay waxaan ka mid ganacsatada magaalada ka mid ahay maxaa lagu sii maanta maxaa liisee gareer tallaalo aada qurux badan aan muddo badan u taamay muddo badan aan rajaynay iyo maanta liisee alxamdulilah sidee dareenkaaga maasha dareenkayga lama koobi karo geedaha muddo badan aan raadinay wax kaasoo dareenkayga lama koobi karo maasha allah islaamiga baaya gacanta kaa saartay bal inaa xanaanaysa diyaar u tahay nacam inaa xanaanaya diyaar walaal khayra laha siiyo guula laha siiyo magacayga waxaa la yidhaha xasan nuur fiifi waa ka soo fiican alxamdulilah gacanta ku haysataa waxaan gacanta ku haystaa een geedo oo maartay la talaalayo maasha Allah eh marka alxamdulilah waa nimco ilaahay na siiyay waaye ila geedaha moogta waa nimco ilaahay na siiyay inaan harkooda iyo maartay waxa way aan ku nafceyno oo maartay waxa way magaalada lagu sharaxo oo meelaha fiyaalada maartay lagu abuuro maasha wax muhiima wax baahi u qabnay way oo hadda ilaahay maartay maasha Allah Allah barakeeyo Allah barakeeyo insha Allah maasha Allah aad baan maartay ugu faraxsanahay barnaamijkan waaba sugaynay maasha Allah mashruucan dhireento ee laga hirgeliyey degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa noqonaya tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo deegaanka laguna abuurayo wacyigelin ku aadan ilaalinta dhirta bulshada ayaa door weyn ku leh sii wadida dadaaladan si loo helo deegaan cagaaran oo faa'iido u leh jiilasha hadda jira iyo kuwa soo socda intaba mahadsanid abu ayman maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ganacsatada ee magaalada buurdhuxunle walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya dowladana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayna ka faa'iideysteen boqol iyo soddon ka mid a haweenka suuqleyda ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey markiska umucadiya ee magaaladaasi dowlada oo socotay muddo siddeed iyo toban cisho ah ayay ku qaateen haweenka intii ay socotay duruus kala duwan waxaana xafladii gebagabada kasoo qaybgalay culimo salaadiin ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horreyn waxaa goobta kalimaad qiimo badan ka jeediyey culimmada kale ah sheekh yacquub iyo sheekh maxamed garaar iyagoo bogaadiyey dowladan ay ka faa'iidaysteen haweenka ganacsatada ah meelan may ku socday walbarasho oo la baraw haweenka mu'minaadka ah muslimiinta ee mu'minaadka ah oo reer puntland waa la baraay oo dowrahan socdi iyo hata lagayaa macnaha ninta nin sheegi waana arrin eedan qiimo badanoo eedan farad geliyaasu gebro muslimaadka ini walbaradaan walbaradaan gaarhaan balaanto walha katacay diijari walmalha barajarna may waha uniga wal kurika la baray gebro walku tabay nasiib wanaagga eeg may hadeerneenaa ini kurina walla baro gebrona walla bara aad idila walla ka bara tan idila walla bara tan gebro walla bara iyo hadeerneen halku faa'iidaysadoy arrin horahanjarti ma e nasiib balaant horti heli ma e may wah nasiib hata haderisiyu alle subxaana watacaala aan mahadiyaana bacdallaahi mayan mahadnagay culmadii gaar ahaan maktabu dacwa fii wilaayati bakool alislaamiya culmadii mas-uuliyiinta ahaayeen mucalimiinta iyo mucalimaadka iyo ardaydii gabro muslimaadka eh oo weliba suuqlaydahaayay reer buurdhucunle ee ku faa'iidaysadeen dadaalkan kange hata socday iyo dowladda ku faa'iidaysadeen runtii may wahee kororhsiga iyo siyaadsiga cilmiga diinta islaamka taasoo camalkiina siyaadayaas idinkeeka la siyaadsado runtii farxad weynu sidahata maarina taqriirkana ninka sheegay boqol iyo soddon gabrood oo weliba badanay gabroogay suuqa ganacsiga kalahay geeka dowra intaasi la eg caqiidadii iyo tawxiidkii laka daraasayey salaadii laka daraasayey umuuro fara badanoo diinta ka saabsan laka daraasayey oo geeka lang xafladeeyahaayo may lahaa jasaakunallah khayran gabroogi may nuurideena guryaalkii ismaamulaaseen iyo qoysaskii iyo dadkii may waheelaka tarbiyaelka tacliimaya ka sugnaayeen intaasi kadib waxaa dhankooda bandhig cilmiyeed kooban goobta ka sameeyey haweenka ganacsatada ah ee dowlada ka faa'iidaystay dowladii oo niinka furanayti boqol degmada waajid buurdhunglahatana la niinku furi balaan aragday ganacsi ee niinku furi yaa ilaahay gafuur rahiimka yaa ilaahay inka mahasana an inka mahasagna alaga niin suurta geliya ilaahay inka mahasagna anoo leeraw magacay kaltuumo sheekh maxamed oo kumid aha gabroogi reer buurun oo ganacsatad haayan dowlada intaa ku faa'iidaysadeen waqto ka kooban tuman isiyeed maalmood oo walayaha faa'iidaysadeen ay kitaabka leeraw akhbirni an arkaani dhiimaan iyo kitaabo kale oo laha ku warami tambiihaad an usuuli diini laha ku warami may kale laha ku warmay dowlada ka saabsanaya tacliimaad fi salaati salaado ka saabsan بسم الله ما معنى الإيمان باليوم الآخر معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم باليوم الآخر وما يكون قبله من أشراط الساعة وما يكون فيه من الحساب والميزان ما الدليل باليوم الآخرة الدليل قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ما أهمية الإيمان باليوم الآخرة الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان المسلم إلا به سؤال تحدث كشيكوي عن القرآن قرآن كيو الكريم وناكسناه ومراحله القرآن قرآن كبوسيس جينو كشيكوي بإيجاز سكوب ونكو كشيكوي جواب القرآن قرآن كي هو قرآن كي كلام الله تعالى إلهي كلام شي واي المنزل له كد... المنزل لهددي على رسوله رسول شي كرشيها كددي رسول كسو محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد لسكعدون سدايا بتلاوته القرآن قرآن أخري سنتس المبدوء لكبلاوي بسورة الفاتحة لكبلاوي المختوم لكو ختمي بسورة الناس للختمي gabagabadii waxaa munaasabada kalimaad ka jeediyey malaaq madkeer garaar iyo ugaas buraale maxamed haybiih oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bokool intaas markaan ka soo gudbo waxyaabo yar yarahoo aan ark yaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo oo cimrigayga uu soo gaadhay horta aan cimrigayga waxaan soo gaadhay oon diin islaam lagu dhaqmayn in xeer lagu dhaqmo dhulkana aan joogno gabadha waa la kufsani nin ardaalaa kufsani shalay maxaan ku kala baxnay innagii reer fulaan baa la dhihi jiray laba neef aadhoo meheraan ku kala baxnaa la dhihi jiray ninka gabadha kufsaday iyo gabadha la kufsaday maxay yihiin marka laba neef aadhoo meheraan ku kala bixi jirna laleeyahay gabadh cafiifo oo nabadeeda qabto oo owlaad lahoo reerkeeda degan baa nin weyn oo sideedoo kale owlaadda la kufsan jiray waa dadka dilka u waajibay waa dadka iyaga ahaa yaa waxaa la dhihi jiray laba neef aadhaan ku kala bixi jirna maanta ma la arki idinkaa ina weydiiyey su-aashaas arrintaa maanta ma jirtaa jawaabtu waa maya annaga markii aan dugsiga nala geeyo gabdhuhu waxay noo kari jireen cuntada masagaday noo tumi jireen argay raaci jireen waxba lama baraynin wax nolol adduunyo ahoo lagu dhaqaalaynhaya ma jirin annagana wiilku wax bartaa la dhihi jiray gabadha hadduu nin dugsi geeyo oo gabadha xoogaa ay soo yarkacda waxaa la dhihi jiray fahmaday wiilka ka qaadatay wiilkay fahmada ka qaadatay ka bixiya dugsiga dugsigaa laga caydhin jiray maanta tee meherkeeda la diidi karaa teesa aabbaheed gadani oo ka ogol teesa walaalkeed maanta dhexal u diidi oo meel ka fadhiisani ma la heli maayo alla subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa arrintaas ilaahayga boqorka ah ee aayadahaas qur-aanka ah inaan dhaqan gelina keena kitaabka qur-aanka inaan dhaqan gelina keenaan ku mahadinaynaa إخوة إلهي سبحانه وتعالى يا مهد نغان أولا إيوة آخرا بإلهي سبحانه وتعالى مهد نغان الله سوى نوافجي نعمة مناتب أرغوها إنو هندوكها إن الله نوافجي أوكو مدى أني بلانتي cidateeba ka mashquulsanaaytay owlaad iyo ma aragna idmaamulku fadaasi hantafarugniya walbarato diinka islaamki barata hambati qalinjibintiya iyo masangahayna hafladiya geekan iska koyn uno roogna tanba eta nicmo geek meel kasta liinkahaysan eta nicmadaas ouna hata arag wahayna iiba ilaahay subxaana watacaala anka mahadnagaan bacdallaahi ma eg mahadnagaane meeligee hore roogdini la ogi inti meeli iyahayti haka dadaalay haka juudi haka bii geek inta shisheeni iina og mahadnagaan haddii walaayada islaamka nagata haddii macalimiinta iyo ulmaadi walha baraasi nagata antiibo ha ku jeysati dadaal iyo juhdi ha ku de- jeysati ang mahadnagaan maylana jazaakum allahu khayran haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool ayaa dhowr jeer sidan oo kale dowraad ceynkan ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada bokool ka faa'iidaystay waxayna dowradani noqonaysaa mid ay si weyn ugu korarsadaan aqoontooda mahadsanid cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu